ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa dhammaanteenba farxadi noo ah inaynu iskugu nimaadno bayt min buyuut illah oo masjidkan ah isla markaana aynu iskugu nimaadno inaynu kala faa'iidaysano aynu dhexdeena daraasayno diinta rabbi subxaanahu wa tacaala run ahaantii waa wax aada iyo aada u qaali ah fadli aada iyo aada u sarreeyo weeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam axaadiis buu ku tilmaamay qola iskuguma yimaadaan beyt min buyuut illaah iyagoo kitaabka ilaahay wada akhrisanaya oo diraasaynaya ilaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa'iga ayuu soo diraa malaa'igtaasina waa ay koobtaa way gaar bay ka qabanaysaa iyadoo khayrkaa iyo wanaag ay ku jiraan jecel isla markaana ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka xusayaa xagga sare waxa weeye culumta sharciga iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala barashadeeduna qof kastoo innaka inaga mida mid yar iyo mid weynba way u cadahay waa arrin aada iyo aada u fadli badan run ahaantii waxaa markaa aynu dhigan doonaa muddadan kooban in sha allahu tacaala toddobaatanka xadiis oo kalaamkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ah nebi maxamed sala allahu calayh wasalam inagu lamaynaan noolayn xagga zaman ahaan iyo wakti ahaan laakiin waxaynu kula nool nahay hadalkiisii ayaynu la noolnahay taasina waa sharaf aada iyo aada u qiimo badan sidaa awgeed bay culimmadu waxay dhahdaan dadka ahlulxadiidka ahi wa ahlu nebiy waa dadkii nebiga haddaanay shaksiyaddii nebiga la saaxiibin anfaastiisii iyo hadalladiisi bay la saaxiibeen oo marka qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam la leeyahay waxa weeye waa hadalkii nebiga waxaa culimada qaarkood ay tilmaameen marka kutub qoreen kitaabka uu qore xadiiska uu kaga warramaya inuu yahay haddii guriga qof u yaallo qof nebiga uu la hadlayo oo kale marka waa fadli aada u weyn si gaaran axaadiistan waxaa looga soo xulay labada kitaab ee macruufka ah ee saxiixeynka loo yaqaano bukhaari iyo muslim muqadimadan aynu ku arki doonaa marka anigan hadal kala sii gelin bal kitaabka aynu iska gudagalno hordhaca kitaabka ee muqadimada la yidhaahdo ayuu waxyaalo badan inoogu faahfaahin doonaa sheekhu halkaas bismi illaahi الraxmaan الraxiim almuqadima alxamdu lilah aladi kana bicibaadihi basiira والصلاaة والسلام على mن kاn للعاalمين بشيرا ونdيرا نبيinا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم a بعد فإن الlaha جaعل الحadيiث من أشhرف العلوم وهuوa mع القرآن الكريم المستران الأساسيان من مساdر الشhريعة وهma المحجة البيضاء التي تركna عليها صلى الله عليه وسلم ليلhا kaنهاaرhا لا يزيغ عنها إلا هلك بسم اللaه الرحمن الرحيم bsnka ayuu sheekhu ku bilaabay kitaabka bsnka waxaa loogu bilaabaa laba arimood qof walaba xasuuso waxaa loogu bilaabanaya bsnka التabaruk in laga barakaysanayo magaca alleh ee lagu bilaabay arrinta iyada ah waayo ilaahayba subحaanaه وataعaalى adduunyadan isagu iska leh isagaa maamula isagaa dhig iyo dheef haya shayga uu dheef iyo barako geliyo ayaa barakoodaya shayga aanu barako gelina ma barakoodayo sidaa awgeed markaa waa laga barakaysanaya magaca alleh waxaanay barakadu ka dhigan tahay ilaahow khayr badan isii oo weliba ii jiro ii sugnaada barakadu macnaheedu waa caynkaas waxaa kale oo ku jirta alisticaana billaah ilaahay baa la kaalmaysanaya oo waxaynu ognay qofku haddii ilaahay aanu arrimihiisa u sahlin oo aanu markaa u dhib yaraynin waxba uma hagaagaan waxaynu maalintaasa toddobiyo toban jeernaanaa faralka oo keliya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka waa alisticaana billaah bismi illaah ba'daasi ku jirta xarfu jarka la yidhaahdo ayaa macnaheedu waxay tilmaamaysaa alisticaana marka waxay ka dhigan tahay abdow waxaan ku bilaabaya amba aqraw waxaan ku qoraya ku akriyaya amba aktubu waxaan ku qoraya bismi illaah alla magaciisa anigoo kaalmaysanaya allah bimacna almacbuud waa kii la caabudayey maxabatan wa tacdiiman isagoo la jecel yahay lana weyneynayo allah macnihiisa waxa weeye almacbuud waa ka la caabudo maxabatan iyadoo la jecel yahay wa tacdiiman iyo iyadoo la weyneynayo aliha yalahu uluhiyatan wa ilaahatan baa laga keenay bimacnaa cabada yacbudu cibaadatan weeyaan الرحمن والمتصف بصفة الرحمة الكاملة الله كصفيسا نحريس بلارا ايه ما يستترا الرحيم وإله سبحانه وتعالى سي نحريسة ايه مخلوقات كيسة سي جارسية نحريسة يلا الرحمن الله نحريسة جيد نحريسة قال يا إسلام نحريسة يا دين كو داقان لكن رحيم كاه ايه مؤمنين فهم خاصة يرى آخره macnahaasina waa lagu xusay almuqadima muqadimada waa hordhac faahfaahinta kitaabka sheeka sababta u qoray iyo ujeeddada u ka lahaa ayuu inoo sheegaya alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi alla ayaa iskale u sugnaatay alladii ilaahaasoo kaana ahaaday bicibaadihi addoommadiisa basiiran mid arkaaya oo dhiganaya waxay samaynayaan wasalaatu ammaan iyo naxariisi wasalaam nabadgelyo calىa man mid korkii ahaato kaana ahaaday lilcaalamiina caalamka u ahaaday bashiiran mid u bushaareeya wa nadiiran iyo mid u diga waa ayakaasi bashiiran wa nadiiran lagu sifeeyey nabiyina muxamedin nabigeenni muxamed ahaa ibni cabdillaah ee ibn cabdillaah u ahaa salى اllahu calayh wasalam ama bacd intaa kadib xamdiga allah ayuu ku bilaabay xamdiga loogu bilaabay ilahay subxaana wa tacaala ku bilaabay in fara badan oo qur-aanka ka mid a shan suuradood ayaa xamdalada alla subxana watacaala ku bilaabay faatixadu ka mid tahay shan suuradoodna waxaa la ihahdaa alla waa kusoo gebagabeeyey oo aakhirka aayaadka ugu dambeeya ayaa ku bilaabmay sidaasoo kale alla subxaana watacaala wuxuu yihi kaana bicibaadihi basiiran waa mid arkaayo oo dhiganaya addoommadiisa xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida ay yihiinba asalaa wasalaam waa naxariis iyo ammaan inuu alla yeelo calىa man kana lilcaalamiina bashiira wanadiira nebi kastaana sifadaasu lahaa mubashiriina wamundiriin sida alla qur-aankiisa ku yidhi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi calى اllahi xujatun bacda rusul oo ilaahay subxaana watacaala nicamka uu ku manaysay addoommadiisa waxaa ka mid ah inuu rusul u soo diray rusushaasi oo xaqa u bayaaniso o caddaysa dariiqa saxda ah ee ilaahay subxaana watacaala u dhoweynayo janno lagu helayo ay caddaynayeen isla markaana dariiqa naarta lagu gelayo ayay uga dhigayeen markaa rasuulku waa bashiir waa bushaareeye wuxuu qofka khayrkaa iyo saa iyo saa sameeya abaalmarinta nooca iyo noocaasa ayuu helaya jannadaas suguu helaya waa bushaaro iyo rajogelin qofkii la rajogelinayo taasina waxay keensanaysaa inuu salaada iyo cibaadada kale iyo khayrka kale u dulqaato oo maanta maxaynu u salaabayna nu soomayna inu cibaadaysanaynaa raja ayaynu qabnaa inaynu ilaahay subxaana watacaala jannayna siiyo inagu abaaliyo waa dadaal baa lagu jiraa sidaa adduunyadaba qofku maanta uu shaqaysanayo ee ninka maalan guriga dhisaya uu u daalayo isagoo rajaynayo in galabtii mushaharka la siin doono ama bishii la siin doono u dadaalayo rajadaa uu qabo isla markaa qofka cibaadada rabbigii waxa uu ku doonayaa inuu abaalmarin wanaagsan alla kaga helo nadiiranna waa digniin waxa weeye haddaad sidaas samayn weydo amba sidaa aad samayso waxa aad geli doontaa naar wax lagaa holcaysa sanniya naar buu alla subxaana watacaala diyaariyey laakiin ilaahay sidaa kuma dhaafin uu kala caddeeyey wuxuu dariiqaasina naar baa loo maraa ka digtoonaada kaana jannaa loo maraa mara wahaadaynaahu najdayn buu alla leeyihi labadii waddaanu ku kala hormay bani bani aadamkii dadkuna isku wadageeyo meelkasta ha joogaane waa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir labadaa waddan bay dadku hayaan mid janno dariiqeedii haya iyo mid naar haya weliba ilaahay siduu qur-aanka in badan inoogu sheegay waxaa tiro badan dadka waddada naarta haya ayaa ka tiro badan dadka waddada khayrka haya qof walibana alla subxaana watacaala wuxuu ku manaystay caqli iyo garaab aanu xayawaanka kala siinin si uu ugu fahmo waxa loo sheegayo labada dhaadhiciga nabiyuna maxamed ibni cabdillaah nebiga sala allahu alayh wasalam magaciisa maxamed oo macnihiisu uu ka dhigan yahay kii nufaystay sifooyin fara badan oo lagu ammaano sifaad fara badan oo ammaana kii laga helo wey waa maxamed isla markaa aabihii nabiga sala allahu alay slam cabdillaahi baa la odhan jiray siirada ayaad insha allah in badan aad ku aragteen ama ad ku arki doontaan ama bacdu intaa ka dimiya faina allaha alleh subxaanahu wa tacaala jacala wuxuu ka yeelay الحديث حديثك وحو كيلة من أشرف العلوم علوم تكوى بشرف طبعا وهو يسقه حديثك ويانه مع القرآن الكريم مركا لغو لره إيه لغو دره قرآنك الكريم المصدران واللبضة إلى أما اللبضة المصدر الأساسيان أي أساس كأدين بك من مصادر الشريعة meelaha shareecadda laga qaatay ilaha shareecadda laga qaatay laga cabo labada asalka waah waa maxay waa alkitaab iyo aلsunna waa labadaas wey wahumaa labadoodaasi almaxaja waa wadada aariiq albayda cad oo aanu mugdi iyo mid madow lahayn allatii taasoo tarakana calayha uu inooga tegey salى اllahu alayه wasalam rasuulku inooga tegey laylahaa habeenkeedu ka nahaarihaa maalinteedii lamidii bimacnaa habeenka iyo maalinta waynu kala naqanaayo waddo maalintii aad martay iftiinkeeda garanayso aanad ku kufin ayaa laga yaabaa habeen haddaad marto inaad kufto ha yeeshee shareecadda habeenkeeda iyo maalinteedu waa isku mid weyn macnaha rasuulku sala allahu alay wasalam in yaroo mugdiya kama tegin ee waa istiin waadix ah oo cad weeye laa yaziiqu mar hadday arrintu cad tahay oo waddadu ay waadix tahayna laa yaziiqu canha kama leexdo ilaa haaliku mid halaagsanaya mooyaane waa nin markaa u kasay ninka waddada cad dhaafay dee nin markaa waxa weye marmarsiyo kale iyo wax kaluu ku marmarsoodo haysta maahe waa nin markaa meel kale looga yeeryeerayo marka wuxuu inagu yihi markaa cilmiga laidhaha xadiisku waa ashraf alculuum waxaa jirta qaacido la idhaahdo sharafu lcilmi sharafu lmacluum cilmiga sharaftiisu waxay ku qidhan tahay cidda kolba la baranayo ama waxa la baranayo cilmiga maanta lagu baranayo allah subxaanaه watacaala cilmiga alla ku baraya oo tawxiidka ah cilmi ka qaalisani ma jiro haddaad culuumtan adduunyada u timaado shaqada aad lacag badan ku helayso markaad xariif ku noqoto iyo shaqada aanad lacag badan ku helaynin marka la baranayo laftigeeda way kala sarreeyaan sababta maxaa yeelay waxa ka dhalanaya ka laazimaya ayaa ka qayb qaadanaya sidaasoo kale xadiiska nebiga yaad ku baranaysa nebi moxamed sala allahu alay wasalam dariiqiisa nebigu sidan u ahaa nebigu sidan u eekaa nebigu sidan uu seexan jiray nebiganu sidan uu tukan jiray sidan kalu ahaa nebigiibaa sala allahu alay wasalam baranaysa mar haddaad nebi maxamed baratayna waxaa la rajo laga qabaa in maalinta qiyaamaha ilaahay subxana watacala kula soo xaadiriyo oo waxa uu ku jeclaysiinayaa xadiiska nebigu asxaabtii iyo nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo waddadoodii qur-aankana waxaa fasira xadiiska allah subxaana watacaala qur-aanka in fara badan oo ka mid ah waxa uu ku fasiray hadalka nebi maxamed sala allahu alay wasalam nebiguna haddaba hawadiisa kuma hadlaynine wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa erey kastuu yidhaahdo kaftankiisa iyo socodkiisa iyo dhaqdhaqaarkiisa iyo jiifkiisa iyo fadhigiisuba waxay ahaayeen xadiis iyo war cajiiba bay ahaayeen ilaahayba subxaana watacaala saa fadligaas ku manaysan nebi maxamed sala allahu alay wasalam waana naxariis iyo nicmo la bixiyo ta ugu sarraysa oo ilaahayba qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay laqad mana allahu calى اlmuؤminiin id bacasa fiihim rasuula min anfusihim yatlu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayaclimuhum alkitaab walxikma wain kaanuu min qabli lafii dalaalin mubin laqad mana allahu calى اlmuuminiin ilaahay waa galladaystay muuminiinta nicmadii ugu weyneed buu siiyey goorma id bacasa fiihim markuu ka soo dhex saaray rasuula min anfusihim rasuul iyaga ka mid ah luqadiisa ay fahmayaan ay nasabkiisa garanayaan la dhaqmi karayaan muxuu nabigaasi hayaa ma lacag buu dadka u qaybinayay yatlu calayhim aayaatihi aayaadkiisuu ku dul akriyey wayuzakiihim wuu tahirayaaoo khaladaadka iyo shirkiga iyo macaasida ayuu ka nadiifinayaa waana qof liibaana qofka naftiisa nadiifiya qad aflaxa man zakaaha siduu alla qur-aankiisa noogu sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wuxuu barayaa alkitaaba qur-aanka iyo xikmada wain kaanuu min qabli lafii dalaali mubiin hadday ahaayeen markii hore qaar lunsan oo dariiq cadow dariiq madow ama mugdiga maraya ilaahay nebigaasuu soo diray maantana tiibaynu inaguna haysanaa asxaabtii nebi maxamed sala allahu alay wasalam ayaa xadiiskan intay dhegaysteen xifdiyey dabeetana inoo soo gudbiyey waxaa ka soo wareeyey nebiga sala allahu alay wasalam dhimashadiisii kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo labaatan sannadood baa rasuulka dhimashadiisii ka soo wareegay maaha soo diridiisoo keliya haddana xadiiskiibaa sidii loo hayaa qur-aankii baynu sidii u haynaa waxaana intaa dadaalay dadkii culimmada ahaa oo saxaabada ugu horreeyeen jiilba jiil buu soo dhiibayey sidaa maanta inagu aynu banayno inagana qaar unba inaga dambeeya oo ay laasimtay inaynu sii gudbino haddaba dariiq waa mastaraan mastarka waxaa la ihahdaa meesha shayga laga soo socdo matala mastar ilmiyaah fii madiinati berdera ayaa la odhanaya meesha ay biyaha ka hesho marka cilmiga shareecadda halka laga dhimbiil qaato caqliga ma aha qofku siduu isagu jecel yahay ma aha ra'yigiisana ma aha ee waxa weeye min alkitaab wa min asunna maxaa u daliila aayaddaasa u daliila maxaa u daliila xadiiskaasa u daliila waxaas waa xalaal waxaas waa xaraam waa alkitaab sunna baa laga dhambaranaya asaaskuna waad garanaysaanoo sees baynu maqalna waa sees ereyga sees seesku waa guriga ka haya ee lagu sii duldhiso markaa seeska ayaa la hordhisaa haddii qof maanta ladan halkaa iska saarsaaray dee ladankaasi ma istaagay wey marka halka asalka u ahyo waa kaas almaxashad baydaadu ka tegi waa dariiq cad oo habeen iyo maalin isku mid ah wa haadihi tani buu haddaba majmuucatun waa koox min alxaadiis axaadiistii ah oo ah min jawaamici kalimihi salى اllahu alيه wasalam rasuulka kelmadihii jawaamicda ahaa macnaha ballaaran watay erayadooduna ay koobnaayeen cibaaratun can sabciina xadiisan waxaanay ka dhigan tahay oo ay tahay toddobaatan xadiis min asaxiixayni bukhaari iyo muslim laga soo qaatay labada saxiix muratabatan waxaad u tartiib muratabat alisnaad watakriij xagga sanadkeeda marka la eego iyo xagga takhriijkeedaba waan tartiibay buuri wuxuu ula jeedaa jawaamic اlkelim nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yihi waxa laysiiyey shan arrimood oo aan la siinin nebiyadu uga horreeyey waxaa ka mid ahaa shanta arrimood waa ucdiitu jawaamic alkelim waxa laysiiyey kelmado kooban laakiin macno balaaran wata waynu arki doonaa xadiistan way koobkooban yihiin qofku hal amba saddex daqiiqaad ku xifdiyi kartaaba qofkaas adiga naga naga midi marka taa eegto laakiin axaadiistaasi macnahay wataan iyo haddii la eego lasii dhuuxo maanta o dhan sharaxooda iyo faahfaahintooda laga bixi maayo oo waxyaalaha ila rasuulka manaystay markaa jawaamicu kelimi waa macno ballaaran oo laakiin alfaadiisu ay qaliil tahay macnihiisu soo ballaaran yihin toddobaatan xadiis mina saxiixay baynu ka soo qaatay saxiixaynku waa bukhaari iyo muslim waa labada kitaab ee ugu saxiixsan siduu inoo sheegi doono kutubta culimmadu ay qoreen oo laba sheekh oo aad u dadaalada axaadiistii soo ururiyey muratabat alisnaad watakriijo xagga sanadkeeda wuu tartiibiyey sanadka markaa wuxuu ka jeedaa abu hurayra ayuu matalan axaadiistu wariye inoo soo horreysiiyey markaasuu haddana saxaabi kale ku xigsiinaya kaasuu haddana saxaabi kale ku xigsiinaya waa sanadkii si uu xagga xifdiga kugu dhib yaraado xifdigu ugu talagalay inaad markaa xadiiskii halkaa bogaa ku yaalay amba tirada intaa lahaa abu hurera weyta o aanad markaa uguba qaldaminba xagga takriijkana matalan axaadiistii bukhaari wariyey ayuu soo horreysiiyey markaasuu haddana markaa kuwa muslim wariye saas kale kusii xigsiiyey xagga takriijkana saasuu la jeeda maxaa sidaa u wareeyu leeyahay tashiilan si aan u fudaydiyo lixifdi maa shay in la xifdiyo tayasara fududaaday ee min sunnatihi sala allahu alay slam sunada rasuulka ah si qofku u xifdiyo sunnada rasuulka ayaan saa u yeelay waltakun ha noqoto markaa axaadiistani miftaaxan furaha u noqoto lixifdi kayrihaa keyrkeed in la xifdiyo oo min alxaadiisi axaadiista kale axaadiistani ma aha dhammaan axaadiista nabiga laga soo wariyey koobanta marka la eego oo kumanaan xadiis ba nabiga laga soo wariyey ha yeeshee axaadiistan wuxuu ugu talagalay inay noqoto albaabkii aynu ka gelaynay inaynu sii dhex galno axaadiista nebiga oo xifdiguna uu sii dhib yaraado xifdiga xadiiska la xifdiyana fadli badan baa ku jira nabigu sala allahu alay waslam xadiis wuxuu ku yihi ilaahay ha nuuro qof shay naga maqlay oo xifdiyey dabeetana siduu usii gudbiyey u xifdiyey ilahay qofka ha nuuro bu nabigu sala allahu alay slam fadli aada iyo aada u weyn baa ku jira inaad qof islaam ah xadiis nebi aad u sheegto oo uu kaa faa'idayso marka laba arrimood baynu ku baranayna cilmiga sharciga laba arrimood baynu baranaynaa kow tasxiixan lianfusihim anfusina nafahonaynu marka hore ku saxaynaayo innagaa u baahanoo isasaxayna qodobka labaad weeyaane waxa weeye keyrkeen inaynu saxno oo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuuna amray inaynu dadka sii gaarsiino walow aaya aayadna aynu hayne intaynu rasuulka ka maqalnay amba aayadda aad fahamtay inaad ina qof kale usii gudbiso si ay diintu u intishaarto u faafto markaa nin waliba wuxuu ka qayb qaadanaya sidii diinta kor ugu qaadi lahaa mid yariye iyo mid weynba maxaan ula jeedaa buri qasadnaa biha waxaan ula qasteynaa baaba tacaawuni baabka iskaashiga cala albiri wanaagga la isku kaashado iyo taqwa alla kacabsiga ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay subxaanahu watacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa alla wuxuu nagu yidhi watacaawanuu isku kaalmaysa oo isku gargaarsada cala albiri waataqwa wixii wanaaga iyo alla kacabsiga khayr haddaad aragto cid qabanaysa adiguna baritaan oo ku dadaal khayrkaa inaad kala qayb qaadato laakiin cagsigeedana iska ilaaliyo saas waa lainoo sheegay walaa tacaawanu cala lismi waalcudwaan ismiga iyo dembiga waxa la hahda iyo xadgudubkana kaa isaga ha isku kaashanina marka axaadiistan waxaan usoo ururiyey aniga ujeeda inaynu khayrka isku kaashanno dadkuna ay xuftiyaan ama aan ka qayb qaato fadligaas wa darxahaa iyo inaan usoo jeediyo amba usoo tuuro musaabaqaatin iyadoo ah tartan lixifdi lilxifdi xifdiga ah iyo walistifaalati ka faa'iidaysiga minha iyada laga faa'idaysanayo fi ijaasaati fasaxyada iyo wغayriha غayrkeeda sheeka qoray kitaabkan waa culimada waktiga nool marka wuxuu ku tala galay waktiyada ardaydu ay fasaxa yihiin ee amba dadku ay fasaxa yihiin sida waktigan kooban oo kale in markaa kutubtaa kooban laakiin macnaha ballaalan wadata looga faa'iidayso oo waynu arki doonaa toddobaatanka xadiis haddaynu si fiican u fahmaynu xifdino wax badan ayaa kuu baxaya muddo yaro kooban ayaa laga yaaba qofku inu wax badan ka faaidaysto narju llaha markaa wuxuu ku talagalo kale inay dadkii ku tartamaanoo kollay dadku ay tartamayaan adduunyada waa lagu tartamaa laakiin wax lagu tartamo waxa ugu wanaagsan khayr ilahay baa qur-aankiisa noogu sheegay wasaabiquu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha ka cardi الsamaai wاlard waxaad u baran kartaan khayrka u kala dheereeya iyo janno baledkeedu yahay cirkiiyo dhulka baledkeeda wa fii dalika falyatanaafasu lmutanaafisuun wuxuu alla subxana watacaala ka soo warramay jannada iyo ahlu jannaha iyo barwaaqada yaalla ayaasaa alla wuxuu leeyay arrintaa iyada ah cidda tartamaysa ha u tartanto wa fii dalika falyatanafas lmutanaafisa marka waxaynu ku tartanno inagoon qofna qofka kale aanu xaasidaynin laakiin haddana uu jecel yahay inaan khayrka looga dheeraynin sida safka horeba loogu tartamayo waa cib xadiiska nabiga sala allahu alay wasalam narju llaha tacaala alla waxaynu ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala an yajcala inuu ka yeelo alcamala camalkan khaalisa mid badax tiran liwejhi isaga wejigiisa u badax tiran wejigiisa alkariimi maamuuska lahaa inaan ilaahay dartii ula jeedo oo aanan cid bani aadan waxba kaga doonaynin ayaan ilaahay ka rajaynaya bui qodobkaasina waa muhiim mar haddii arrintu cibaado ay tahay alla wejigiisa ku doon cid kale waxba ha kaga rajayni fadhiga maanta aynu fadhino halkaas iyo barashada aynu diinta baranayna waa waa cibaado waa min afdal اcibaadaat cibaadaadka ugu sareeyo weeye ilaahay dartii haddaynu ula jeedno ilaahay waa inoo barakeynaya abaalmari wanaagsanna waynu ka helayna cibaadaduna shardigaasay leedahay wamaa umiruu ila liyacbud اllaha mukhlisiina lahu diin ikhlaas shirki baa laga haddii kale oo shirki waa wadaajin ikhlaasna waa saafignayn iyo riyaa baa markaa ka soo baxaysa wa an yacuna waxaa kala rajaynaya inuu caam yeelo binafcihaa nafcigeeda aljamiica dhammaan dadkao dhan uu wada gaarsiiyo inahu alla waliyu dalika isaga arrintaasi weligeeda ah isagaa maamula isagaa markaa awooda weeyi wاlqaadiru calayka awoodaana waa isaga wاlxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin hadalkan waxa qoray saalix cabdillah alcasaaf waa sheekh bilaad sacuudiya waddankaas qablada muslimiinta ay ku talaynu tukano culimada waaweynee ku nool ka mid ah markaa muqadimadaasi waa hordhici uu inoogu sheegay marka axaadiisan wuxuu soo riyey isagu wax kale kuma laha xadiiskii nebiga oo bukhaari baa wariyay uu leeyahay inbuu soo kooday hadal kale iyo faahfaahin kale xataa kuma darin marka taasi waa muqadimadii muqadimada waxay noo iftiimisay amba aynu ka fahamnay sababta markaa kitaabka uu qoray iyo axaadiistan faa'iidadooda ayuu wax inooga iftiimiyey axaadiista markaa ayaynu iska bilaabi doonaa maalinba markaa ugu yaraan sideed xadiis ama markaa qiyaasahaas aynu qaadan doonaa waa toddobaatan xadiis qof walowba markaa axaadiistani say u badan yihiin waa hal layn waxaa laga yaabaa xadiis laba laynida inaanu kuga jirin waxaad ku dadaashaa intaad ka xifdiyi karto weliba dhallinyarada iyo da-yarta waxaa laga codsanaya iyagu inay wada xifdiyaan axaadiistaas cidda kalena wixii aad ka xifdiyi karto waa inaad ka xifdido xifdiguna waa laba nooc inaad laftigeeda xifdido iyo macnaheeda inaad xifdido waxaa kaloo muhiima markastoo aayadi kuu korodho ama xadiis kuu kordho xujaa kugu oogantay ogow oo markii aanaad aqoonta u lahayn masalada lama mid tihid sidaa awgeed ilaahay subxaana watacaala waa kaala xisaabtamaya alxadiiث اlأwl can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اlahi salى اllahu عalayه wasalam man yurid illahu bihi khayra yusib minhu maanta wakti hore ay naga tegey marka dhowr xadiis baynu ku koobsan doona maanta shanta ayaynu ka baxayna xisida insha allah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة waxaa laga soo wariyey qaala wuxuu yihi marka abu hurayra qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulku wuxuu yihi man yurid اllahu bihi khayra man cidii yurid illaahu alla ula doono bihi isaga khayran khayr cidii ilaahay la doono yusib minhu waxbuu ka asiibaa waxbuu gaadhsiiya rawahu bukhaari baa xadiiska wariyey abu hurayra in badan baynu maqlay abu hurayra qofkaa maql waxa laga yaba inaanu nagu jirin ninkii soomaaliyeed ee xadiiska dhegaystana markuu abu hurayraba lasoo hadal qaadi waayey waxaa laga soo wariyey inuu yihi war xadiis aan abu hurayra ku jirin xadiis ba maha bimacnaa isagu u badan inbu abu hurayre maqlay markuu xadiiskii abu hurayre ka waayey ayubu u qaatay markaa inuu xadiis bahay abu hurayra magaciisa waxa ay u badayeen culimmadu inuu ahaa cabdiraxmaan bin sakhr addowsi cabdiraxmaan bin sakhr addowsi abu hurayra magacan u bacaan baxay lakin magaciisu waa cabdiraxmaan dows waa qabiil carbeed waana yamaniyin bilaad alyaman dadkii degi jiray ayay ahaayeen abu hurayra wuxuu islaamay amba nebiga sala allahu alay wasalam uu yimid sanadkii toddobaad ee hijriyada caamu khaybar khaybar meeshii la odhan jiray rasuulku sala allahu alay slam markii uu weeraray ayuu abu hurayra yimid maca dalika markaa waxay ka dhigan tahay rasuulku sala allahu alay waslm intuu magaalada maka joogay abu hurayra lamuu joogin oo saddex iyo toban sanadooda toddoba sanadooda rasuulku magaalada madiine joogana lamuu joogin rasuulkuna sala allahu alay wasalam sanadkii koob iyo tobnaad ee hijriyada ayuu dhintay waxay ka dhigan tahay afar sanadood buu nabiga la joogay sanadkii toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad koob iyo tobnaadka berigiisina rasuulku waa dhintay afar sanadood isagoo nabiga la joogay waxa uu noqday saxaabiga ugu axaadiista badan xagga warinta qurxada dadaalkuu bixiyey iyo go-aanku qaatiyo raganimadiisa wuxuu wariyey shan kun saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiis ayay culimadu soo dhigay shan kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis oo axaadiista qaarkood aada u dhaadheer yihiin ayuu abu hurayra soo wariyey marka mujalladaad iyo kutub waaweyn baa lagu qoraya hadalkiisa nabiga ku soo wariyey ku darso oo abu hurayra maxana ma qori jirin waxmana ma akrin jirin haddana maskaxdiisa iyo xifdigiisu siduu ahaa wuxuu yihi waanan ilaabi jirayo rasuulkaa markaa ii duceeyey intii rasuulku ii duceeyeyna maan ilaalin wax waxyaalaha markii la weydiiyey abu hurayra uu markaas sii waxaa la sheegaa saxaabi kalea ka axaadiis badnaa lakin saxaabigaasi xagga cibaadadiisaa badnayd markaa axaadiistii uu qori jirayna saxaabigaasi inta uu sheegayo ayaa yaraatay markaa abu hurayra saasuu kaga badiyey abu hurayra markaa wuxuu yihi isagu magaalada madiine ayuu yimid deegaanka madiinana mu ahayn wuxuu yihi ansaartu way shaqo tegi jireen oo beerahooda timirta ayakaasay deel ku mashguuli jireen intay nabiga la joogaan maaha inta kale muhaajiriintuna mamushkar bay ahaayeen anigu nebigu dhan la taagnaayu beeraan u shaqo tegi jiray iyo meel kale u shaqo tegi jiray toona may jirin kadibna markaa rasuulka sala llah alay slam fadhigiisa iyadoo socodkiisa hadalkiisuba waa xadiis uu qori jiray gaajuu la dhici jirayo toddobaatan saxaabi wax gaaraya oo asxaabu sufa loogan jiray waa jira masaajidka halkaa dambe iska seexan jira meel yar ku lahaayo oo aan markaa xataa mararka qaarkood waxa xidhaan aan haysan abu hurayra wuxuu leey mararka qaarkood waddada ayaan soo dhici jiray gaajo gaajo awgeed baan la ciiri jiray bal hadda marka qofku inuu maalintaada kaa wala shaqaday cilmiga haddaba halkan waxaa laga qaataa laa yustadaacu lcilmu biraxati ljasad jirka oo iska raaxaysanayo oo kolba la iska barwaaqaysanayo cilmiga sida dhabtaa looguma helo haddii maanta aanad sabrin oo aanad gurigaaga warka ka soo dhaqaajiso xalqadaa soo fadhiisanin oo aanad haddana raacanin oo aanad haddana u sabrin cilmigaa dhex fadhi dadka aad dhex fadhiisanayso oo aanad dadaalka ku bixinin ma helaysid alcilmu laa yucdiika jus-ahu xataa tucdiika kullaka bay ahaadaan carabta cilmigu qayb ka mida kuma siinayo ilaa adiga aad wada siiso bimacnaa niyadda markaa ilaahay qofku waa u barakaynaya hadduu soo jeedo dadaalku qofku bixiyana allah subxaana watacala wuu barakaynaya abu hurayre haddaynu intaa ku dhaafno muqadimadiisa xoogaa aynu ka tilmaanay sanadkii toddobiyo kontonaad ee hijriyada ayuu dhintay xadiiskanu nabiga ka soo wariyey nabigu salى الlaه عalيه sلم wuxu yhi man yurid الlah bi khayra yusib minhu yusib minhu markaa ay yusiibhu hay shay buu gaadhsiiya xanuun gaajo faqri wax la mida baa ku dhaca qofkaas marka macnahedu waxay ka dhigan tahay daalkan kugu imanaya iyo haddaad gaajooto haddaad faqiir noqoto haddaad xanuunsato haddii dad qaraabadii kaa dhintaan haddii carruurta san kaa noqoto sabirkaagaa la eegayaa wey sabirkaagaas haddii aad la timaado inamaa yuwafa الsaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ilahay xisaab la-aan bu kuu sinay toddobaatan sagaashan jeer wax ka badan amba ah ayuu ilahay sabirka qur-aanka ku sheegay sagaashan jeer ba culimada mar ilahay subxana wa tacaala dadka sabra ayuu amaanaa mar ilahay wuxuu ina amray inaynu sabirno wasbiruu mar ilahay subxana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay wallahu yuxibu saabiriin mar ilahay wuxuu tilmaamay markaa inuu bikayri xisaab ku siinayo وbشr الصاaبرين ولنبلونكم بشhيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وbشر الصابرين الذين إdا أصاaبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راaجعون صبرku وuxuu ka dhigay kمنسلة الرأس من الجسد madaxu halku jirka igu jiro o kale oo qofku haddii madaxa laga gooyo jirka inta kale waxba ma tarayso laakiin haddii mid la gooyo waa iska noolaan karaa baa laga yaaba marka waxa weeye saas oo kale sabirku cibaadadaa sabir nooga baahan waxaan u qaybsanayaa saddex qaybood sabirkaasi saddex baa lagu soo ururiyaa waa asabru calaa طaacati اllaah in daacada alla lagu sabro cibaadaadka in loo dulqaato iyo asabru can اlmacaasi macaasidan iyo dunuubtan iyo waxaana naftu jeclaysanayso in nafta laga kaantaroolo iyo asabru calaa aqdaar illah qadarka ilaahay kugu dhacaya wuxuu ilaahay kuu qoray adigu laga yaabo inaada jeclaysanayni marka hore aan baan wadayn ayaad iyadana ku sabraysa haddaba yusubuhu wuxuun buu alla gaarsiiyey qofkaas taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay rasuulka xadiis kale wuxuu yihi dadka ugu imtixaanka badani ashaddu الnaasi bala'an alambiyaau uma الsaalixuun uma alamhalu falamhal dadka waxa ugu dhibaato badan nebiyada haddana saalixiinta haddana sida loo kala fogi badayay sidaa uga daladafiiri nebi maxamed sala allahu alayه wasalam wuu gaajooday waa la eriyey waa la dhibaateeyey waa la dakray alla subxaana watacaala muxuu ka watay ilaa waa u gargaari karaya addoonkiisa eh oo cido dhibaato ma gaarsiin karaynine xilkan baa ka wata wasbir kamaa sabra ulu lcasmi min arasul baa alla dabata ku yihi siday rasushii kaa horreeyey go-aanka lahaa u sabreen adiguna u sabir rag kaa horreeyado waa la dooniyey waa la dhibaateeyey u sabir wey almuhim xadiiskaa waxaynu ka qaadanayna haddii dhibaatay nala soo gudboonaato in lagu sabro nabiguna sala la ala sl xadis kale wuxu uhi qofka muuminka ah hadduu asiibo shay qodax dhaminaysa xataa ayuu ka gaarhsiiyey ilahay ajar buu ku soo dhacay dembina kaga tirtiraya xataa qodaxdaa yaro kumidaysa iska doonaysa marka laakiin qofkii de waa khayrka lahaa ee cibaadadii khayrka kala jiray man yurid allahu bihi khayran qofku alla khayr la doono yusib minhu yusib minhu waxbuu ka gaadhaa waxbuu ka asiibaa bimacnaa waxa weeye dhibaata ayuu gaarsiiyaa dhibaatadaas oo ah mid isaga iimaankiisa kor loogu qaadayo dembigiisa laga yaranayo dhibaatadaasi waa asturaad nabigu sal اlahu alay waslam wuxuu yihi ilaahay qofka muminka waxa laga yaaba inuu u qoray darajo camalkeedii aanu haynin dabeetana imtixaanaadkaa lagu badinayaayo sidaad markaa geedku caleenta uu iskaga daadiyo ayaa dunuubtii looga daadinaya markaasuu isagoo naqiyo saafiya ka baxaya addunyadii wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rajula qaala linabiyi salى اllahu alayhi wasalam awsinii qaala laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab rawahu bukhaari xadiiska labaad abu hurayra nabiga wuxuu ka soo wariyey ana rajula nin ayaa qaala linabiyi sala allahu alay waslm nabiga wuxuu ku yidhi awsini ii dardaaran talo muhiim oo dhaxalgalaysi qaala wuxu uhi laa taqdab ha cadhoon buu ku yidhi faradada miraaran marar buu ku celceliyey qaala wuxu uhi laa taqdab ha cadhoon rawahu lbukhaari ba xadiiskaana wariyey asxaabta nabigu waxay ahaayeen dad cilmiga ku dadaala yaraan iyo weynina uma eegi jirin markaa nebigu u yimid wuxuu leeyahy i dardaaran wuxuu ka eegayay markaa hadalkan uu markaa rasuulku ku mid aan ahayn inuu ku idhaahdo ninkii markaa awsini buuda rasuulku laa taqdab buy markaasuu haddana awsini ida rasuulku laa taqdab dhowr jeer buu ku celceliyey waxaa isweydiinla markaa rasuulku muxuu cibaaradan kooban uu ninkaa uga sheegay laa taqdab waxay culimadu idhaahdeen ninkan rasuulku wuxuu ka dareemay inuu cadho badan yahay mar hadduu qofku cadho badan yahayna waxay iska dhici kartaa inuu markaa khayr badan seego oo waxyaalo badan hadda uu ka murugoodu markaa iska dhexgalo marka hore canaadiya isku dara marka hore dabeetana laa taqdam macnuhu waxa weeyaan cadhada asbaabteeda iska ilaali waayo cadhada waa min dabiicati lbashar qof kastoo ninkay naga mid u cadhooda waanu farxaa cadhada wax la iska ilaalin kara maaha asliyan oo qofku sida gaajada iyo markaa werwarka aanu iskaga ilaalin karin ba u cadhoon karaa ha yeeshe cadhada haflin weeye ee markaad cadhooto naftaada kaantarood oo ka adko nabigu xadiis kale wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam ninka darani ma aha ninka legdinta ku daran ee ragga aada u legdaa laakiin ninka ca markuu cadhoobo naftiisa ka adkaado weeyaan allana qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin wاlkaadimiina algayd ammaan buu ilahay soo ammaanay dadkii wanagsanaa dabeetna wuxuu tilmaamay wاlkaadimiina algayda inay yihiin kuwa cadhada qarsanaya kuwa cadhoona aan cadhoonin lama odhanin ee kuwa markay cadhoodaan cadhada qarsanaya wاlcaafiina can الnaas kuwa dadkana iska cafiya weeye والله يحب المحسنين إلahy u jecel dadka إحسaaنka ah marka cadhada asbaabtaad ku cadoonayso marka hore horta iska ilaali waxaad soltay naftaada ala yaqaane balilإinsaaنu عalى نafsihi basiira qofku isaga naftiisa u aqoon badan markaa sababta cadhada kugu keenaysa ka fogow taas waa mid haddaad cadootana naftaada control waxaa kale xadiiska laga faa'idaystay rasuulka salى الlahu عalيه wasaلم siduu axwaasha iyo xaaladaha dadkiisa ula socday waxaa kaloo laga faa'idaystay hal meel kastaaba hadal ku haboon inay leedahay qofba inay haboontahay markaa meel in lagala hadlo nin waliba meeshuu gaabiska ka yahay ana rasulan qaala linabiyi sala allahu alay slm nin baa nabiga wuxuu ku yihi awsini ii dardaaran oo tala isii qaala wuxuu laa taqdab cadhoon faraddada miraaran marar buu ku celceliyey qaala laa taqdab rawahu lbukhaariy xadiiska saddexaad aynu kusoo wareegi doono maanta can abi hurayrata radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi acdar allahu اkhra ajalahu xatىa ballaqahu sitiina sana allahu alla wuu u cudur daaray soo qalloocday markaa inuu sii socdo la iska garay almuhim markaa cimriguu iska tegayaaye laakiin meel aan laga garoobay baa jirta haye miyaad garanaysaa meesha aan laga garoobay ee weligeed dhalinyarada lahaanay way meeshaasi waa jannada dadku way iswada leeyihiin lama hadaba dadka yaa ugu fariisan ugu fariisan waa ninka addunyada ka shaqaysta sidee uga shaqa aakhira u dadaala hadduu maanta munshaqayso addunyadiisa ka adag yahay reerkiisa waxaa la wallahi ninka haweli waa fri waa nin friid oo shaqaysta laakiin hadduu salaada ka tago waa waxa weye magna hadduu salaada tukado oo reerkiisa u shaqeeyo friid baynu naqaana hadduu se salaada tukado wanaagsan ilaahay ka baqo waxaa la odhanaya war wadaadkaa hebelka miskiinka amba wadaadkaa ama cankaas waayo wuxuu baa laga dadka inaanay waran almuhim ha laga faaidayso fursadda qaaliga aynu haysano intay layliina marayso bal maanta yaa dadkii waraysan dhintay gaalada ilahay muxuu noo sheegay in odhan doonaan rabbi irjicuun ilaahaw celiya lacallii acmalu saalixan fii ma tarak waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan soo sameeyo wixii aan ka tegey acdar allaahu ilaahay waa u cudur daaray marmarsiiya ma hayso qofkaasi ila mri'in qof akhara uu dibdhigay ajalahu ajalahu ajashiisa oo biduuni tashdiid xatىa ballaqahu ilaa uu gaarsiiyey sitiina sanatan lixda sannadood ilaahay subxana watacala waxaynu weydiisanaynaa inuuna waafajiyo khayrka iyo wanaagga inaga dhigo kuwa markay hadal dhegaystaan wanaaggiisa qaata aladiina yacmaluuna bima yastamicuuna min khayr wayacmaluuna bihi markaa ilaahay subxaana watacaala nebiye ayuu soo diraa xaasilka arrintuna waxay tahay ana allaha laa yucadibu ila bacda xuja ilaahay xujada qofka marka ku ogamayana ma cadaabo cidnaba maanta intaasaynu ku joojin doonaa in sha allahu tacaala